kumanaan dadweynaha magaalada baydhabo ayaa salaada ciidda ku dukaday garoonka kubadda cagta doctor ayuub ee magaalada baydhabo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed ayaa salaada ciidda kula dukaday shacabka garoonka doctor ayuub waxaana dadka shacabka ee garoonka ku dukaday wejiyadooda ka muuqday farxad iyagoona isku madxabeynayey ku-simaha madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ahna wasiirka amniga koonfur galbeed xasan xuseen xasan eelay ayaa la hadlay shacabka uu la dukaday wuxuuna kula dardaarmay in amniga laga wada shaqeeyo ummada islaamka meelwelbiyo roogto inaan lahaa ciid mubaarag ciid mubaarag ciid mubaarag ummada soomaaliyeed dhammaanteena walay faraane iniliis cafiyo maadaama bil ramadan ha dhammaatay geek maaligiida eeta cid alla cid walay inays qabto ummadun soomaaliyeed inays cafiido meelwelbiyo roogto ilaahayna walay warsadaane ummadun in ilaahay dhibka ku saaro cadowga khawaariijta ee dalkun dadkun dhibka kahayona walay ilaahay inku tugana inay ummadun ku qabado ciidamadana dhammaantiya soomaaliya meelbiyo roogaan walay rajeena insha allahu tacaala inayo juudi geliyaan qaar ka mid ah shacabka magaalada baydhabo ee ciidaya ayaa muujiyey inay ku faraxsan yihiin si nabada in salaada ciidda ay ugu dukadaan garoonka kubadda cagta doctor ayuub shacabka iyo ummadda soomaaliyeed ee ugu dhaqan deegaankan koonfur galbeed cunay cid wanaagsan waa ciiddii ugu horeysay aan ku ciido soomaaliya gaar ahaan magaaladan baydhabo waan ku faraxsanahay ciidan ciddeeda waxaan joogay nairobi ammaanka ayaa si weyn loo adkeeyey waxaana goobta lagu dukanayay salaada iyo wadooyinka muhiimka sugayay ciidamada booliska dowladda federaalka iyo ciidamada ethoobiya oo qayb ka ah kuwa amisom ee nabad ilaalinta u jooga soomaaliya dhinaca kale waxaa maanta si weyn looga ciiday deegaanada ay maamulaan kooxda al-shabaab degmada ufurow ee gobolka baay waxaa fagaaro ku yaala isugu soo baxay boqolaal dadweyne oo salaada ciidda ku dukaday waxayna qaar ka mid a dadkaasi oo khadka telefoonka igula soo xidhiiray ii sheegeen inay aada u faraxsan yihiin islamarkaana si nabada ay ku ciideen degmada tayable ee gobolka bokool ayaa ka mid ah deegaanada shabaab ay maamulaan oo si weyn maanta looga ciiday waxaana degmadaasi masaajidada ku yaala laga maqlaya takbiirta iyadoo dadkana xaafadaha iyo wadooyinka ay isugu marxabeynayeen deegaano kale oo gobolka shabeellada hoose ka tirsan oo kooxda al-shabaab ay maamulaan ayaa maanta sidoo kale laga ciiday ciidan ayaa u muuqanaysa in laga siman yahay iyadoo dhammaan deegaanada koonfur galbeedna si weyn looga ciiday mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo